بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh صلى الlه عليه وعlى آله وصحبه وسلم اللهma وفقna mن الأقوال والأعمال لma تحبه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo kow ee suuratu yuusuf waxaynu ku jirnaa gebagabadii iyo gunaanadkii suuratu yuusuf iyo qisadii nebi yuusuf calayhi salaam aakhirkeedii iyo khaatimadeedii allah waxau ihi subxaanah rabbi qad aataytanii min min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiis faطr الsmaawaat wاlأrض anta waliyi fi اdunya wاlآakhirة twafanii muslima waalxiqnii bالصaalixiin allah waxau ihi subxaanah xaakiya can qisati nabiy llaahi yuusuf calayhi الsalaam isagoo ilaahay nooga warbixinaya qisadii nebi yuusuf iyo hadalladii uu ku hadlay ee qiimaha badnaa waxa uu yuusuf yidhi rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiis rabbi yaa rabbi rabbigayow qad aataytanii dhab ahaan waxaad ii siisay min almulki mulkiga iyo boqortinimada iyo maamulka wax kamida ayaad i siisay wacallamtanii waxaad i bartay rabbigayow min ta'wiili alaxaadiis wararka iyo riyooyinka fasiridoodana wax ka mid ah ayaadi bartay allahayow faatira asamaawaati allaha samooyinka abuuristooda bilaabayow iyo waalardi arlada allaha abuuristeeda bilaabayow anta adigu waliye waxaad tahay arrinkayga ka tawaliyaya ee ii gargaaraya ay mutawalli amri fi dunya wa fi laakhira anta adigu allahayow weliyi ka arrinkayga maamulo ee ii gargaarayaa tahay aladii yatawallaa amrii fi hadihi dunya wa fi laakhira fi dunyaa adduunyada dhexdeeda adaa weli iigu ah oo arrinkayga maamulaya iina gargaaraya waalaakhira aakhiro dhexdeedana adaa weli iigu ah oo ii gargaaraya tawafanii allahayow i oofso oo i dil musliman xaal aan ahay midkuu hoggaansan oo wa alxiqnii allahayow i haleeshii bisaalixiina kuwa wan wanaagsan ee saalixiinta ah allahayow ila xidhiidhiyo i haleeshii allah waxau ihi dalik ay almadkuuru min amri yuusuf waxaa la soo sheegay ee qisadii nebi yuusuf iyo walaalihiisa ihi min ambaa'i alghaybi waxyaabaha maqan wararkoodii weeyi oo nuuxiihi waanu ku waxyoonaynaa arrinkaas ilayka adiga nebi muxamedow waxyi ayaanu kuugu sheegaynaa wamaa kunta maad ahayn adigu nebi allow ladayhim agtooda maad joogin ay ladaa ikhwati yuusuf nebi yuusuf walaaladood lamaad joogin id ajmacuu markay goosteen amrahum arrinkooda walxaal hum iyagu yamkuruuna ay shirqoolayaan markay yuusuf shirqoolayeen ee talada ay ku go'aansadeen ceelka gunta inay u dhigaan lamaad joogin laakiin waxyi baa lagugu warramay allah waxau idhi wamaa akharu nnaasi dadka bedidooduna may ahaanin walow xarasta aad kuba dadaashid adigu nebi allow eh bimu'miniina kuwa ku rumaynaya dadkuna siday u badan yihiin kuma raacayaan xataa haddaad ku dadaasho adigu allah waxau ihi wamaa tas'aluhum ma weydiisanasid nebi allow calayhi ay calaa tabliiqi alwaxyi waxyiga iyo qur'aanka gaadhsiinta aad gaadhsiinayso kuma weydiisanaysid min ajrin wax mushqaayada iyo adduun in huwa ay maa huwa qur'aanku ma ahaanin ilaa dikrun waana mooyaane lilcaalamiina caalamiinta oo dhan waana u ah ay wax ku qaadanayaan wa ka-ayin badanaa oo ka-ayintani waa ma kamtii khabariyada ahayd bay la macno tahay oo bimacna takhiir oo wa ka-ayin ay wa kam oo kale un weeyi wa ka-ayin badanaa min aayatin aayadi badana aayaddaasoo fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo walardi arlada dhexdeeda ku sugan aayaddaasoo yamuruuna ay marayaan calayhaa korkeeda ay iska dul marayaan walxaal hum iyagu canhaa aayaddaasi xaggeeda mucriduuna ay ka sii jeedaan fara badana aayaad kowni ah oo cirarkiiyo dhulalka ku sugan oy iska dul marayaan iyagoon u fiirsanayn allah waxau idhi wamaa yu'minu rumayn maayaan akharuhum badidoodu billaahi alla rumayn maayaan ilaa wahum mushrikuuna iyagoo u shariik yeelaya oo cid kale la wadaajinaya cibaadadiisa mooyaane ilaahay waxa weeyaan rumayn maayaan oo iman khaalisa lama imanayaan allah waxau idhi afa aaminuu oo miyay ka aamin noqdeen an taatiyahum inay u timaaddo ghaashiyatun mid dabooshaa inay u timaaddo taasoo min cadaab illaah ilaahay cadaabkiisa ka mid ah cadaab alla oo daboolaa inuu ku habsado miyay ka aamin noqdeen aw taatiyahum ama ay u timaaddo assaacatu saacaddii qiyaame ay u timaaddo baktatan xaalo ay tahay kadis oo aan cidna dignin hore la sii siinayn walxaalna ay u timaaddo hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn oonay ogeynba qul waxaad ku tidhaa nebi allow haadihi tani tani aan ku baaqayo ee tawxiidka iyo sunnada haadihi tani sabiilii waa waddadaydii dariiqatii wa manhajii waa manhajkii iyo dariiqadan jeexdee alla ii waxyoodeen ku soconaayey qul waxaad ku tidhaa nebi allow haadihi tani sabiilii waa waddadaydii maaha wadda inaad iska jeexato adigu haadihi sabiilii tani waa waddadaydii dhabaa la yidhi nebi allow oo maxaa sabiilkaasi u yahay waa la fasirayaa oo waa la qeexayaa maaha kaa doonto adcuu waxaan ugu yeedhayaa dadka oo madcuwiintii baa meesha ka xadfan oo laga jaray lilcumuum ay adcu nnaas yacni khalqiga iyo dadkaan ugu baaqayaa ila allahi ilaahay xaggiisaan ugu yeedhayaa calaa basiira xaala kownii calaa basiira xaal aan ku dul suganahay xujo cad iyo cilmi ana aniga ayaa ugu yeedhaya iyo waman itabacanii cidda i raacday wa subxaana allah ilaahay baa ceeblaawa ah oo xuma iyo nuqsaan oo dhan ka nasahan wamaa ana aniguna kama mid ihi min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya anigu beri baan ka ahay oo kuwaa kama mid ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin baa alla u yidhi min qablika adiga hortaa nebi moxamedow ilaa rijaalan rag mooye wax kale maanaan dirin raggaasoo nuuxii aanu u waxyoonanay ilayhim iyaga raggaasoo min ahli lquraa magaalooyinka dadka ehelka wee degan ka mid ah ee afalam yasiiruu kuwan gaaladaa iyo kufaartan quraysheed afalam yasiiruu miyaanay soconin fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda miyaanay soconin oo fa yanduruu dabeed aanay arag kayfa kaana siday noqotay ama ahaatay caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodii xumayd ee min qablihim iyaga ka horreeyey miyaanay arlada socon oonay indhahooda ku arag cidhib xumadii ku dhacday gaaladii iyaga ka horreysay si ay ugu waantoobaan oo ugu cibro qaataan allah waxau idhi wala daaru laakhira aakhiro daarteeda iyo nicmooyinka yaalla ayaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa itaqow alla ka baqay ee afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo caqli iyo garaad aydaan lahayn xataa ida stay-asa rusulu rusushii markay quusatay ay min iimaani aqwaamihim yacnii ummadahooga iimaankoodii ay ka quusteen inaanay dib u rumaynayn oo wadannuu ay yaqiinsadeen rusushii annahum iyagu waa rusushii e qad kudibuu in la beeniyey waa marka tadciifka ama qiraa'ada shadka aynu akrinay kudibuu yacni markay rusushii ka quusteen ummadahoogii iimaankoodii ay yaqiinsadeen in la beeniyo dib dambe aanay u rumayneyn qiraa'adan waxa weeye riwaayada xafsada inoogu taallana waa takfiif iyadoo waa kudibu kudibu maaha taana macnaheedu wuxuu noqonayaa xataa ida stay-asa arusulu rusushii markay ka quusteen ummadahoogii inay rumeeyaan oo wadannuu ay ummadihiina u maleeyeen ummadihii rususha raacday dannuuda markaa u celi umamka oo wadannuu ay u maleeyeen umamkii ambiyada raacay annahum rusushii qad kudibuu in loogu been sheegay ballantii loo qaaday oo macnaha ballantii loogu yaboohay rususha in iyaga loo hiilinayo cadowgoodana la halaagayo ay moodeen ballantii in lagaga baxay markii la rumayn waayey gaaladiina hore loo cadaabi waayey sidaa ay moodeen xaaladdaasi markay dhacday ayaa jaa-ahum rusushii iyo intii rumaysay waxaa u yimid nasrunaa gargaarkayagi iyo guushayadii baa soo gaadhay oo fanujiya waxaa la badbaadiyey man nashaa ciddaanu doonno oo rusushaya intii rumaysaya oo walaa yuraddu laga celin maayo ba'sunaa cadaabkayaga cani ilqawmi almujrimiina qolada mujrimiinta ah laga celin maayo oo cid ka difaaci kartaa ma jirto marka xataa iminka waxaynu ka macnaynay ibtidaa-iyo oo haayo kamaynaan dhigin xataa idastay asar rusulu rusushii markay quusatay un baynu nidhi marka xataa waa ibtidaa'iyo haddiise haayo laga dhigo waxay haayo u noqonaysaa aayaadka hore wax laga fahmay oo madluulkooda xagga hore laga qaadanayo oo markaa waxay noqonaysaa xataa idastay asar rusulu allah waxau ihi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli lqura adiga hortaa nebi allow maanaan dirin rag mooyaane magaalooyinka waaweyn ka tirsan raggaa mooye cid kale maanaan dirin marka waxaa meesha ku jirta sida suyuutiguba uu jalaalaynka kusoo qadaraayo ay fataraakhaa nasruhum markaanu rusushaa diray ayaa waxa dib u dhacay guushoodii iyo gargaarkoodii oo hore looguma hiilin xataa ida stay-asa arusulu waxaa guushoodu ay dib u dhacday haayadii waa tane xataa ida stay-asa arusulu ilaa rusushii ay ka quusatay oo umamkooda iimaankoodii ay ka quusteen oo wadannuu ay yaqiinsadeen ambiyada ama rusushu annahum qad kudibuu marka la shado in la beeniyey oon dib loo rumaynay ama wadannuu ay ummadihii ambiyada raacay u maleeyeen markaa waa danni ah annahum rususha qad kudibuu marka la takfiifiyo in wixii loogu ballan qaaday loogu been sheegay oon loo oofin oo ay moodeen ballanqaadkii ahaa in cadowgooda la halaagayo iyagana loo gargaarayo ballantaa in been loogu sheegay oon loo rumayn ay sidaa moodeen ayaa jaa-ahum nasrunaa marka labadaa tafsiir aynu saarayba jalaaluddiin asiyuuti jalaaliinka ayuu ku sheegayaa marka qiraa'ada tashdiidka la akriyo iyo marka takfiifka la akriyo ee aan la shadin ee la fudaydiyaba xataaduna sidii in badan bayna soo martay dee haayana waa noqotaa ibtidaa-iyana waa noqotaa allah waxau ihi laqad kaana waxa ahaaday fii qasasihim qisooyinkii ambiyada dhexdooda waxaa ku sugnaaday cibra wax lagu cibro qaato oo lagu waantoobo liulil albaabi dadka caqliga fayowle ayaa cibra ugu sugan tahay ee kuwa kale waxba ku qaadan maayaan marka waxa weeyaan dee qisasu lambiyaa cibro weyn inay ku sugan tahay allah uu tilmaamay subxaanah alla waxau ihi maa kaana ma ahaanin huwa qur'aankani xadiisan war ma ahaanin warkaasoo yuftaraa la been abuuranayo war layska samaysanayo been abuurada ma aha warka qur'aanku walaakin ha yeeshee tasdiiqa aladii kaana iyo isamkeeda soo qadar kaana wuxuu ahaaday huwa qur'aanku tasdiiqa aladii kii mid rumaynaya bayna yadayhi isaga hortii ahaaday oo macnaha qur-aanku wuxuu ahaaday mid rumaynaya kutubtii ka horreysay ee towraad iyo injiil kutubihii ka horreeyey mid rumaynaya ayuu ahaaday wa tafsiila kulli shayin iyo shay walba kala dhigdhigidiis iyo caddayntiisuu ahaaday mid wax walba caddaynaya iyo wa hudan hanuun buu ahaaday iyo waraxmatan naxariis liqowmin yu'minuuna qolo rumaynaysa ayuu hanuun iyo raxmad u yahay oo dadkao dhan waa hidaayo loo soo rogaye waxa iyaga loo gaar yeelay waayo iyagaa ku intifaaco wax ku qaatay waxaynu ku jiraa gebagabadii waxa weeyaan suuratu yuusuf iyo qisatu nabiy llaahi yuusuf calayhi salaam nebi yuusuf waxa uu tilmaamayaa oo ka waramayaa ilaahay wuxuu ku galladaystay waa min baabi wa ama binicmati rabbika faxadid ma aha faanfaan iyo kibir laakiin waxa weeyi ilaahay wuxuu ku siiyey inaad soo hadal qaado adoo ku mahadinayo oon ku kibrayn waana min baabi idhaari nicmat illaah waa muujin nicmada alla la muujinayo waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi ina allaha tacaala yuxibu an yaraa ahara nicmatihi calaa cabdih ilaahay wuxuu jecel yahay nicmada uu addoonkiisa ku galladaysto korkiisa inuu ku arko nicmada inaad muujiso oonad qarin oonad daaha saarin marka waxa uu yihi rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid rabbigayow waxaad i siisay mulkiga wax ka mid ah mintu waa tabciidiyo ilan mulki mutlaqa lama siina waa mulki muqayada oo ardu misra ayaa gacanta loo geliyey waana mixankuu soo maray kadib oo saynu hore u tilmaanay minaxa iyo nicmooyinka waaweyn waxaa laysa siiyaa bacda almixan oo waxaa la yidhaha alminaxu bacda almixan minaxda iyo nicmooyinka waaweyn ee laysa siiyaa mixankay ka dambeeyaan masaa'ibka markaa lagu soo maydho ee si fiican waxa weeyaan lagu soo bisleeyo marka dee waxa weeyaan ceel guntii buu soo galay waa la addoonsaday jeel buu galay waa la damcay waa la masabiday waxaas oo dhan waa ka soo gudbay wuxuu ku dambeeyey in ilaahay mulkigii masar gacanta u geliyo waa bacda almixan wasabri calaa dalik waxa uu yihi allahayo waxaad i bartay min ta'wiili alaxaadiid waxaa lagu fasiray riyooyinka fasiridooda ayaa la baray waxaa kaloo lagu fasiray cilmigii kutubtii munasalka ahayd ee samaawiga ahayd cilmigooda ayaa la baray waxa uu yihi faatir asamaawaati waalard faatir waa ka abuurista bilaabay isagoon cid kale ka tix raacin oo aan kaga dayan oo badiicu samaawaati waalardi ay mubdicuhumaa khaaliquhumaa calaa gayri mihaalin saabiq oo kale weeyi yacni kii bilaabay abuurista een cid kaga dayan marka faatir iyo badiic way ka xeel dheer tahay khaaliq waa kii bilaabay waxa uu yihi anta waliyii fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba adaa weli iigu ah arrinkayga adaa maamula gargaarahaygu waa adiga kaan u ciirsadeen u cabanayo ama aan caabudaya waa adiga allaha casiiska ohow anta waliyii fi dunya waalaakhira dabeed wuu alla beryo waxa uu yidhi tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin ilaahayow idil anoo kuu hoggaansan dadkii wanaagsanaana iyo haleeshii laysa hada ducaaa bilmowt maaha inuu geeri tamaniyu leeyihi ilaahu idil hadda macnuhu sidaa ma aha laakiin waxa weeyi markay ajashaydu dhammaato markaas allahayow islaamnimo igu dil anoo toosan oo aan leexan macnuhu waa sidaas shareecadeennana dee kuma banaano sidaas oo kale oo oo nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi kama fi saxiixayni min xadiidi anas laa yatamanayanna axadukum almowt war midkiin yuu geerida tamaniin oo ilaahw idil marka dhibaato eri ku dhacdo ama musiiba la soo daristo noloshaba intuu karhayaano oo dhan ilaahw idil ama isagoo aanu dee dilkiisaba aanu doonin nebigu waxau ihi fain kaana laabudda faacilan hadday lagama maarmaan u noqoto falyaqul allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii wa tawafanii maa kaanat alwafaatu khayran lii hadday lagama maarmaan u noqotou diiqa dareemo ha yidhaahdo ilaahow inoolaysii inta noloshu ii khayr badan tahay ilan adaa oge wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahayow idil marka geerida iyo dhimashadu ay nolosha ii dhaantay adaa oge sidaa ha yidhaahdo ila ilaahayba wuxuu gaala oo garanaya waxa u wanaagsane marka iminka nebi yuusuf ma tamaniyayo dhimasho ee wuxuu leeyahay marka geeridayda ay gaadho islaamnimo allow igu dil tawafanii musliman anoo hoggaansan halkaa waxaad ka garanaysaa khawfu lcaaqiba xataa ambiyadii iyo rusushii cidhibta dambe inay ka cabsanayaan aduguna waxaa laga yaabaa adigoo xaalkaagu iska allow sahl yahay haddana inaad isdhigatood aamin iska tahay oo ina cabsiiba ku ayin laakiin khaatimada dambe in laga baqdaa waa muhim khawfu lcaaqiba inaad had iyo jeer xusnulkhaatima aad ilaahay weydiisato waayo fara badanaa dad in fara badan soo toosnaa soo camal falay soo cibaadaystay oo markay geeridii usoo dhawaatay ka baydhay xaqii oo xumaan ku dhintay sida ahlunaar ku noqday fara badana dad macaasi iyo dunuub in fara badan soo dabaashay oo markay geeridii usoo dhowaatay hanuunkii ilaahay ku hanuuniyey oo wanaag ku dhintay sidaana ahlu janno ku noqday marka alcibratu bilkhawaatiim cibrada muhiimkiihi waa maxaa lagugu khatimay maaha maxaa kuu horreeyo maxaad soo samaysay waa maa khutima lak maxaa gebagabadaadi iyo gunaanadkaaga ay ku dhammaatay marka mar haddaanad garanayn khaatimadaada iyo cidhibtaada dambe cabsi ha ku qabato in badanna ilaahay weydiiso alkhaatimatu alxasana wanaag rabbi inuu kuugu khatimo oo aanad xaqa ka leexan wa alxiqnii bisaalixiin dadkii wanaagsanaa aabbayaashay yacquub isxaaq ibraahiim saalixiintii allahayou ihaleeshii oo ila xidhiidhi ayaa uu ku ducaystay allah waxa u ihi dalika min anbaءi اlغaybi nuuxiihi ilayka wma kunta ladayhim id ajmacuu amrahm wahum yamkuruun waxay daliil u tahay xaqnimada qur'aanka iyo nebinimada nebi moxamed salى اllahu alayhi wasalam runnimadeeda ay xaq ahayd waayo alla waxa uu yidhi arrimaha aad waxa weeyaan lagaaga warramay ee adna aad ummadaadii gaadhsiisay ee tafaasiishii iyo faahfaahintii yuusuf iyo walaaladii wixii dhex maray iyo dhacdooyinkii ku gadaanaa oo dhan dee aduu goobjoog maad ahayn haddana midh adoon ka khaldin baa gebigoodii waxa weeyaan lagaaga warramay dadkiina aada uga warrantay dee arrintaa waxaad ku ogaato in la goobjoog maad ahayne waa xagga waxyigunba lagaaga warramay oo dalika min anbaa'i alghaybi nuuxiihi ilayk ilaa aduu lamaad joogin markay go-aanka godka ay ugu ridayeen ay gaadhayeene ilaahay waxau ihi wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka badidooduna ma aha walow aad kuba dadaashide kuwa ku rumaynaya oo ku raacaya halkaa waxaa laga qaadanayaa xaqa laguma garta fara badnaan ha odhan xaggee loo badan yahay waayo jahanamaa loo badan yihi ha odhan dadka yaa ugu atbaac iyo ciidan badan waayo ibliis baa dadka ugu ciidan iyo atbaac badan laakiin waxaad isweydiisaa daliilku halkuu jiraa aljamaacatu maa waafaqa alxaq walow kunta waxdak siduu ibnu mascuud yidhi walow keligaana noqoo jamaacada xaqiihi waa waxa xaqa iyo daliilka waafaqa uun markaa farabadnaan ha isweydiin jahanamaa loo badan yahi oo ibliis baa ugu dad badane laakiin waxaad isweydiisaa ayna daliil daliilku xagguu xigaa wain kunta waxdak keligaana noqoo wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka bedidooda iyo agarkooda haddaad adeecdaa la yidhi nebi allow jidka xaqa ah way kaa leexin oo way kaa lumin xaggee loo badan yahi haddaad tidhaahdo waad lumi wamaa yuuminu akaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun dadka agarkooduna rumayn maayaan ilaa iyagoo ilaahay u shariik yeelaya mooyaane inta yar baa badbaadaysa wa qaliilu min cibaadiya shakuur waxa yar baa alla yidhi addoommadayda inta imahadinaysa walaa tajidu akarahum shaakiriin marka inta yar ayaa badbaadaysa nabiguna sala allahu alayhi wasalam xadiidkii sunanka ku sugnaa min xadiidi abi hurayra waa kii tilmaamay markuu ka soo warramay kala qaybsanka yahuud iyo nasaare ku dhacay in ummadda nebi moxamedna ay saddex iyo toddobaatan fariiqo u kala kici doonto kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida maana calayhi wa asxaabi dhammaanteed firaqaasi waa fi nnaar oo waciid iyo goodi adag baa u soo arooray ilaa mid mooyaane waa kuwa ku sugan anigoo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadaydu waxaanu ku sugannahay waxna aan ku darin waxna aan ka dhimin xadiidkaasoo keliya iyo aayadda caawa aynu dhiganayno ayaa kuugu filan inaad fahamto farabadnaan xaq laguma qiimeeyo laakiin xaq waxaa lagu qiimeeyaa daliilkiisa min alkitaabi waasunna ka kuu sheegayaa ha yaraado ama ha weynaado madax ha noqdo mija ha noqdo wuxuu doona ha noqdo waayo daliilkiisi daliilku isagaa sidiisa u daaweyn sabi yari hadduu xaqa kuu sheego waxaad ogaataa isagu ha yaraadee daliilkaa adiyo isagaba kaa da-weyn waxa karaamada iyo culayska iyo da-da lihi waa daliilka isaga ha eegin waayo daliilku labadiinaba waa idinka wenyi marka ruuxa muslimka ah halbeegiisa uu wax ku cabiruu ku qiyaastaa waa ayna daliil laakiin ayna naas maaha daliilku xagguu jiraa laakiin dadku xaggay jiraan ha odhan yaanad jahanamo ku dhicine wma taslhm alayhi min ajri in huwa ila dikru lilcaalamiin allah waxa uu tilmaamay nebi moxamed inaanu dacwada u gaadhsiinayo wax adduunye ah ku weydiisanay qur-aankuna uu dadkao dhan waana u yahay oo waxa weeyaan aanu kala xigin laakiin dee inta yani ilaahay waafajiyo unbaa ku hanuunaysa o wax ku qaadanaysa ilaahay waxa uu tilmaamay in aayaadka kawniga ah ee cirarkiiyo dhulalkaba ku sugan in badanoo dadka ka midi ay dul marayaan iyagoo kasii jeeda oo aayaadka kawniga ee cirka ee samaawaadkaa kala sarreeya cadeedda iyo dayaxa iyo xidigaha lagu qurxiyey yacni aayaadkaa inaga sarreeya dee dadku waa arkayaan in badan oo ka midii waana isaga sii jeedaan aayaadka kawniga ee dhulka ku sugan ee waxa weeyaan dhulkaa ilaahay goglay buuraha uu ku dhidbee tiirasha iyo qudimada uuga dhigay badaha iyo webiyada uu ka jeexay dhirta iyo geedaha uu ka soo saaray dad iyo duunyaba makhluuqaadka uu ku amume ee uu ku abuuray waxyaabaha dhulka yaalloo dhanna dee dad fara badani waa arkayaan oo waa eegayaane laakiin haddana way iska dulmarayaan marka halkaa waxaa laga qaadanayaa yacni aayaadka kawniga ah ee cirkiya dhulkaba ku sugan dadka u fiirsada ee wax ku qaata waa dadka mu'miniinta ah laakiin inta faraha badan leh dadku ama makhluuqaadku uma fiirsanayaana way kasii jeedaan sidaa darteed ayaanay wax iimaan iyo alla ka cabsiya midna aanay uga kororhsanayn waayo dee xoolaha iyo bahaayimta iyo mayeedhaankuba dee indhay leeyihiinoo waxbay arkaan gaalkuba dee waxbuu arkayaa laakiin aragga mu'minku waxa uu kaga duwan yahay ka dadka kale waa nadara tafakurin waictibaar mu'minku waxa uu eegayaa eegmo uu u fiirsanayu kuwaantoobayo waxna uu ku qaadanayo waana ta layna amray makhluuqaadka in laga fakero waa laynoo diiday ilaahay daatadiisa in laga fakero oo dee waad ku lumaysaa maba garan kartid xaqiiqada ilaahay daatadiisa iyo xaqaa'iqa sifaatka alleh iyo kayfiyaadkooga laakiin waxaa layna amray makhluuqaadka alleh inaynu ka fakerno tafakaruu fii makhluuqaati illaah walaa tafakaruu fii daati illaah ilaahay daatadiisa laynooma diray inaad ka fakerto oo kama fakeri kartid mana garan kartid xaqiiqadeeda laakiin haddaad doonaysa ilaahay inaad aqoonsato makhluuqaadkiisa ka faker daatada ilaahay waxa weyan ha ka fakerine makhluuqaadkuu abuuray ee uu uume ee cirkiiyo dhulka uu dhigay taa ka faker oo u fiirso taasaa kugu hogaaminaysa ilaahay cadamadiisa iyo cibaadada inuu mutay wamaa yuuminu akaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun akarkoodu alla rumayn maayaan ilaa iyagoo cid kale la wadaajinaya cibaadada mooyaane sidee iimaanku ula kulmayaa maca shirk ibnu cabbaas iyo mujaahid waxay ku fasireen waxaa looga jeedaa iimaankani ay iqraaruhum biannahu rabbuhum wakhaaliquhum waraasiquhum waxay qirayaan inuu ilaahay yahay kii abuuray ka arsaaqaya ka arrimahooda maamulaya ka dilaya ka noolaynaya alle inuu yahay waa rumaysan yihi oo ilaahay baaba taa tilmaamo o yihi walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah nebi allow haddaad weydiiso yaa cirarki iyo dhulalka abuuray allah bay ku odhanayaan marka taa waa qirsan yihiin laakiin shirkiga waxay ku samaynayaan waxa weeyi yacbuduuna hayr allah gardaradooda iyagoo le allahna abuuray ayay cid kale caabudayaan ama ay la caabudayaan marka macnuhu waxa weeyi iimaankan waxaa looga jeedaa waa rubuubiyadii rabbinimadii ilaahay waa qirsan yihiin inuu rabbi yahay ka abuuray ee arsaaqaya waa qirsan yihiin laakiin waxaa loogu taag waayey uluuhiyat ullah ilaahnimadii alleh ilan uluuhiyadu waa alcubuudiya inuu alle yahay maadaama uu yahay ka ku abuuree ku arsaaqaya ka cibaadadaada xaqa u lihina waa isaga ee keligii caabud oo cid kale ha la caabudi taasaa loogu taag waayey oo rubuubiyadii way qirayaan uluuhiyadiina waa diidayaan marka iimaankaa rubuubiyadu waxba u tari maayo islaamnimona soo gelin maayo ilaa ay qiraan uluuhiyada rabbi oo laa ilaaha ila allah ay ka run sheegaan allah waxa uu yihi afa aaminuu an taatiyahum ghaashiyatu min cadaab illahi aw taatiyahum asaacatu baktatan wahum laa yashcuruun miyay ka aamin noqdeen inay u timaado mid daboolaysa oo cadaabka alle ka mid ah cadaab daboolaa inuu ku habsado miyay ka aamin noqdeen ama saacaddii qiyaamaba u timaado iyadoo kada ah oo baktatan si in badanoo horena aynu soo tilmaanay ina soo martay waa masder nakira ah oo la xaalaynayo waa ka ibnu maaliguna tusaalaha usoo qaataba ereygan wa masdarun munakarun xaalan yaqac bikaratin ka baktatan zaydun alac marka baktatan waa masder nakira oo la xaalaynayo sida haalibka ana masder nakira markuu dhaco waa la xaaleeyaa markaa saacaddii iyadoo kada ah inay u timaado si kadisa iyagoon dareemayn miyay ka aamin noqdeen jawaabtu waxa weeye dee maya aamin kama aha oo waa suuragal iyagoon is ogeyn bay u imanaysaa laakiin dee iyagaan iimaankii iyo diyaargarowgii iska dayacay oon u diyaargaroobin waa waa goodi iyo tahdiid dabeed alla waxau uhi qul hadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calى basiirati ana waman itabacanii wasubxaana اllahi wama ana min almushrikiin hadihi اlaaya waxay qeexaysaa qofku ariiqada dacwada u qaadayo noocay tahay iyo sida ay tahay oo waxaa lagu yidhi nebi moxamed nebi moxamedow waxaad ku tidhaahdaa dadka haadihi sabiilii waa tani waddadaydii iyo dariiqadaydii dee waa mujmal waa tan waddadaydii waa tee waa la tafsiiliyo waa la faahfaahiyo adcuu ilى اllahi calى basiirati ana waman itabacanii wasubxaana اllahi wama ana min almushrikiin marka dariiqada nebi moxamed salى اllahu alayhi wasalam ugu horeyn waa addacwatu ilى اllah laa ilaa gayri maaha naftaada inaad dadka ugu yeedho maaha ra'yigaaga inaad ugu yeedho maaha qabiilkaaga inaad ugu yeedho maaha ururkaaga inaad ugu yeedho alla ugu yeedh horta daaci ilaahay noqo dee ha noqonin daaci ama dadka aniga i soo raaca leh ama xisbigayga soo raaca laakiin waxaad noqotaa yacni daaciyan ila allahi waxdah markaasun baa dariiqii nebi maxamed haysaa laakiin haddaad adigoo le waa dacwo haddana wax kale ugu baaqayso waddadii ma haysid dee ilaahayna lama khaldi karo ogow dadku afka hadal wanaagsanoo macaan way ka wada odhanayaan laakiin xaqiiqada yaclamuha allah ilaahay baa og marka waa inuu ruuxu ku dadaalo inuu dadka si badhax tiran ugu yeedho ila allah dadka ilaahay ku xidh ilaahay iyo dadka isbar isku xidh adu ha isku xidhin urur ha ku xidhin ra'yi ha ku xidhin jamaaco kale ha ku xidhin dadka iyo alle isku xidh waayo muhimaddii nebiga loo soo diray sala allahu calayhi wasalam taasay ahayd in dadka alle lagu xidho oy dadku noqdaan cibaadan lilaah dad ilaahay addoommo u ah cid kale aan addoommo u ahayn markaa kow adcuu ila allah ilaahay xaggiisa ayaan ugu baaqayaa marka waxa weeyaan ariiqatu dacwati rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam halkay ka bilaabmaysa horta waa halkaa ilaa man tadcuu ila allah waa kow calaa basiira dacwaddaadu cilmi waa inay ku dhisan tahay jahli ha ku baaqin si aanad umadda u halaagin waayo qofka jaahilkii waxaa laga yaabaa isagoo uu xagaaji isleh inuu halaago waxaa suurowda isaga oo dadka ilaahay u dhaweey isleh inuu ka dheereeyo waayo jahligu waa cadow marka iska ilaali inaad ku baaqdo jahli walow hal xadiidna ha noqotee aduu intaad garanayso ku gaabnow oo ha dhaafin laakiin haddaad adigoon baran oon cilmi u lahayn doonto inaad mas'alo walba haddana ka hadasho dee adiguna waad halaagsami ummaddana waad halaagi dacwadduna laabudda laha min alcilm cilmigu dacwadda cadow uma aha waa sahayda uu ku socdo dacwaddu sahayda ay ku socotaa waa bilcilmi sharci waa cilmiga sharciga ah hamoodin inay iska hor imanayaan cilmiga iyo dacwadu way iskaalmaynayaan iskama hor imanayaan cilmiga haddaad la colowdo dacwaddaadu taabogeli mayso meelna gaadhi mayso marka waa inay dacwadaadu noqotaa dacwa cilmiya si aad dadka tawxiidka ugu baaqdo sunnada ugu baaqdo waxa weeyaan wixii shirki iyo bidacana aada bulshada uga badbaadiso marka laabudda min alcilm ha odhanun cilmiga waa laguu furiyo waad heliya iska soco laa cilmiga u fadhiiso jilbaha dhig nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam cilmiga habeenkuma soo toosin malakul-jibriil baa macallin u ahaa jilbaha dhulka u dhigay cilmiga u akhriyey uu ka qaatay sanad mutasila saxaabadiibuu baray saxaabaduna taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii ayaa kasii qaatay marka dee cilmigu sanadkaa iyo silsilada taxan ayuu leeyahay wax habeen lagu soo tooso ama waa laguu furiyo iska socon la yidhaahdo maaha cilmigu tacab buu u baahanyih iyo dadaal iyo juhdi in loo fadhiisto marka dacwad haddaad doonaysa inaad ku baaqdo cilmigeeda yeelo ana waman itabacanii rasuulku waxa uu tilmaamay dacwaddaa cidda ku baaqaysaa inay tahay rasuulka iyo inta raacday sala allahu calayhi wasalam halkaa waxaa laga qaadanayaa atbaacu rasuul rasuulka kuwa raacay rumeeyey ee jecel wadiifadooda ugu weyn ee ay rasuulka kaga daydaan kow waxa ka ah addacwatu ila allah marka rasuulka haddaad raacday dacwaddiisii ku baaq ha ku kaaftoomin inaad aduu tukatood soontood salaado ummadda waxa weeyaan aanad badbaadin oo anad u bixin waa inaad ku darsataa rumayntaada iyo taacaadkaaga iyo cibaadadaada inaad dadkana wanaagaad hayso aada ugu baaqdo oonad kaga bakhaylin wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waa ikhlaaskii oo mutaabacadii haddaad rasuulka ku raacayso la soo sheegay laabudda min alikhlaas ikhlaasna waa lagama maarmaan waayo camalku wuxuu saalix noqdaa marka laba shardi laga helo ilaahay dartii in loo sameeyo rasuulkana lagaga dayanayo sala allahu calayhi wasalam dacwada ummadda loo baaqayaana waa min afdali alcibaadaati wa ajali alqurubaati ila allah waa cibaadaadka ugu waaweyn iyo waxyaabaha alle loogu dhowaaday ugu qiimaha badan ayay dacwadu ka mid tahay ummadda in loo yeedho marka dacwadaasi maadaama ay cibaado tahay laabudda laha min alikhlaas naftaada ha eegin dadka ha eegin xagga alla eeg ilahay baad la tacaamulaysaa isaga ajarka iyo abaalka agtiisa ka xisaabso dadka abaalgud ha ka eegin ninka dadka wax ka eegaya dacwadda uma birdhigan karo umana dhabar adaygi karo laakiin markaad noqoto qof ilaahay wax ka doonaya dadku waxay kugu samaynayaan sahal buu noqonayaa waxaanaad xasuusanaysaa dee siiradii rususha iyo ambiyada salawaatu ullaahi calayhim ajmaciin iyo wixii helay ee ku dhacay marka dacwadaadu cilmi waa inay ku salaysan tahay ikhlaas waa inay ku salaysan tahay mutaabaco waa inay ku salaysan tahay markaasay noqonaysaa dacwat alambiyaai waalmursaliin dacwaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasaad ku socotaa qul haadihi sabiilii waddadii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam haddii kale dee waad ka baydhay allah waxau ihi wma arslna min qablika ila rijaala nuuxii ilayhim min ahli اlqura afalam yasiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibat اladina min qablihim waladaaru laakhirati khayru liladina اtaqw afalaa tacqiluun ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi nebi moxamed oo adiga hortaa maanaan soo dirin rag aanu u waxyoona mooye cid kale oo magaalooyinka waaweyn ka mid ah aayadda alla wuxuu ku tilmaamay horta awalan waxa uu soo diri jiray inay ahaayeen rag aanay malaa'ig ahayn oo markay yidhaahdeen malaa'ig ma la soo diro ayaa alla uu leeyahay horeba malag umaanaan soo dirin dadka eh dadka waxaanu usoo diri jiray un waxa weeyaan dad iyaga ka mida oo rag ah oo bashar ah oo iyaga jinsigooda isku luqay iyo isku af yihiin ayaanu soo diri jiray dumarna lama soo diri jirin ilaa rijaalan waayo dumarku dee xilalka iyo manaasibta waxa weeyaan uma banaana nebinimaduna waa xil culus oo la qabto walidalika taarikhda islaamka dee may dhicin gabadh laleeyahay ama nebi baa laga dhigay ama waxa weeyaan qaadi bay ahayd waayo waa xil culus oo aanay qaadi karayn manaasibta kale ee dowladdana waa la mid oo dee lan yuflixa qowman wallow amrahum imraa maanta gaaladu waa ta aada ugu dadaasha ugu ololaysa dadka muslimiinta ee waxa weeyaan jahliga ku sugan ee diintooda aan fahmina dee waa kuwa u sacabatumaya laakiin dumarka qiimahooda iyo sharaftooda iyo boqortinimadoodu mamlakadoodu waa guryahooda waa halka alla uu yidhi waqarna fii buyuutikuna yacni dad meelaha ka khudbadaynayaad maqlaysaa odhanaya waxaa la yidhi dumarkii guryaha fadhiya maxay u fadhiyayaan talow miyaanay ogeyn alla inuu yidhi waqarna fii buyuutikuna isma oga ee hadalkii ilaahay bay ka hor imanayaan inaku ma lihin allihii abuuraa leh waqarna fii buyuutikuna guryihiina ku sugnaada waayo sharafkiinna iyo wanaaggiinna iyo gobonnimadiinna iyo halka ilaahay idinku talagalaa halkaa ah haweenaydu waa boqoradii guriga iyadaa ilmaha barbaarinaysa iyadaa guriga khidmadiisa iyo adeegiisa waxa weeyaan loo wakiishay banaanka iyo dibaddana dee ninkaa loogu talagalay hadday shaqo tahay hadday jihaad tahay hadday nafaqaadkii tahay wax alla wixii reerku u baahan yahay dee ninkaa la saaray maamul iyo tale hadday tahayna ninka ayaa la saaray oo dee waxa weeyaan raggu iyagaa maamulka haya alrijaalu qawaamuuna cala annisaa marka ilaa rijaala nuuxii ilayhim rag un baa la soo diri jiray rususha ee dumar lagama soo dirin malaa'igna lama soo dirin waxaa kaloo rususha laga soo saari jiray min ahli lqura magaalooyinka waaweyn qur-aanku qaryo wuxuu u yaqaana maha tuulo yare waa caasimadaha waaweyn marka rususha lagama soo saari jirin reer baadiyaha waayo baadiyaha cilmigana waa ka fog yihiin dabci ahaan iyo dhaqan ahaanna waa dad qallafsan walacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih waataynu ku soo maray yani waxa weya fi suurati tawba dee reebaadiyuhu inay yihiin dad qallafsan oo xagga yani jafaafka iyo gaalnimada iyo xumaha aad inay ugu fara badan yihiin sababtuna wax kale ma aha waa fogaanshaha ay goobaha cilmiga iyo cibaadada ka durugsan yihiin wakti kastana waa sidaa oo isku dabaacsanaan iyo isku hogaansanaan midna ma aha dadka magaalada iyo dadka baadiyaha marka la ysku eego xagga dabaacsanaanta iyo furfuraanta iyo dhaqan wanaagga aad bay ugu kala fog yihiin sidaa darteed ayaa rususha waxaa laga soo saari jiray min ahli lqura laa min ahli lbawaadi magaalooyinka waaweyn iyo caasimadaha ayaa laga soo saari jiraye miyada lagama soo saari jirin ilaahay waxau yihi markaa miyaanay arlada socon oonay ogaan oonay arag kuwii hore wixii helay si ay ugu waantoobaan aakhiro iyo abaalkeeda u khayr badan kuwa alla garanaya ee miyaydaan caqli lahayn xataa ida stayasa rusulu wadanuu anahum qad kudibuu jaaahum nasruna fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'suna can lqowmi lmujrimiin ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi rusushii markii ay ka quusatay qoomamkoodii inay rumeeyaan ee ay waxa weeyaan yaqiinsadeen in la beeniyey ama umamkii loo diray ay u maleeyeen rususha wixii loogu ballan qaadayba in lagaga baxay ay moodeen ayaa guusheedii ay soo gaadhiye nasrigayagii markaasaa la badbaadiyey ciddaanu doonno oo rususha iyo intii rumaysay ah gaalo iyo xumafalayaalna cadaabka ilaahay cid ka difaaci karta oo ka celin kartaa ma jirta ayaa alla u yidhi subxaana allah waxa uu tilmaamay qasaska ambiyada wax lagu cibro qaatoo lagu waantoobaa inay ugu sugan yihiin dadka caqliga leh waxaa loogu qayday liulil albaab dee iyagaa ku intifaacaya oo ku waantoobaya kuwa kale dee waa kuwa alla uu soo tilmaamay ee yamuruuna calayha wahum canha mucriduun way iska dul marayaanoo waa kasii jeedaan waxna ku qaadan maayaan alla waxau ihi ma kana xadiian yuftara walakin tasdiiq aladii bayna yadayhi watafsiila kuli shay wahudan waraxmata liqowmi yuuminuun qur-aanku ma ahaanin war lasoo samaysto been abuur ah ha yeeshee waa mid rumaynaya kutubtii ka horreysay wax walbana caddaynaya hanoon iyo naxariisna u ah inta rumaysee muminiinta ah rabi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min taawiili laxaadiis waxau nebi yuusuf yidhi calayhi salaam rabbi yaa rabbi rabbigayow qad aataytanii dhab ahaantii waxaad i siisay min almulk boqortinimada waxbaad iga siisay oo mulkiga waxaa la yidhaha wax ka mid ah ayaad i siisay mulki dhammaantii maahe waa wax ka mid ah wacallamtanii waxaad i bartay min taawiili laxaadiisi wararka iyo waxa weeyaan riyooyinka fasiridoodana waxbaad iga bartay faatira asamaawaati samooyinka abuuristooda allaha bilaabayow iyo wal ardi arlada abuuristeeda anta adigu allahayow waliye gargaarahaygaa tahay arrinkayga tawaliya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhiraba tawafanii allahayow i oofso musliman xaalan ahay mid kuu hoggaansan oo alxiqnii ii haleeshii bisaalixiina kuwa wanaagsan allahayow ii haleeshii dalika kaasi baa alla uu yidhi min anbaa'i lgeyb dalika kaa lasoo sheegay oo qisadaa nebi yuusuf ah min anbaa'i lgeyb waa waxyaabaha maqan wararkoodii oo nuuxiihi waanu ku waxyoonaynaa ilayka adiga nebi moxamedow wamaa kunta maad ahayn ladayhim agtooda ay ladaa ikhwati yuusuf yuusuf walaaladii lamaad joogin id ajmacuu markay goosteen amrahum arrinkoodii inay ceelka ku ridaan ah walxaal hum iyagu yamkuruuna ay shirqoolayaan yuusuf wamaa akharu nnaasi dadka bedidooduna may ahaanin walow xarasta aad kuba dadaashide bimu'miniina kuwa ku rumaynaya may ahaanin nebi moxamedow wamaa tas'aluhum mana weydiisanaysid calayhi ay calaa tabliiqi lwaxyi waxyiga gaadhsiinta iyo qur-aanka aada soo gaadhsiinayso kuma weydiisanaysid min ajrin wax mushqaayad ah in huwa ay maa huwa ma ahaanin qur'aanku ilaa dikrun waana mooye wax kale ma ahaanin lilcaalamiina caalamiintao dhan waana u yahay wa ka'ayin badana min aayatin aayadi badana aayaddaasoo fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo walardi arlada dhexdeeda ku sugani badana taasoo yamuruuna ay marayaan calayhaa korkeeda ay dul marayaan walxaal hum iyagu canhaa aayadda xaggeeda mucriduuna ay ka sii jeedaan wamaa yuuminu rumayn maayaan akharuhum bedidoodu billaahi alla rumayn maayaan ilaa wahum mushrikuuna iyagoo ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajinaya mooye si kale u rumayn maayaan afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen an taatiyahum inay u timaado ghaashiyatun mid daboosha oo min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa aw taatiyahum ama ay u timaado assaacatu saacaddii qiyaame ay u timaado baktatan xaala ay tahay kadis walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aynay dareemayn qul waxaad ku tidhaha nebi allow haadihi tani sabiilii waa waddadaydii oo waddadaadu waa maxay adcuu ila allah waa tan faahfaahinteedu adcuu ay adcu nnaasa aw ilkhalqa waxaan khalqiga ama dadka ugu baaqayaa ila allah laa ilaa gayri ilaahay xaggiisaan ugu baaqayaa xag kale maya calaa basiiratin xaala kownii calaa basiira xaal aan ku dul suganahay xujo cad iyo cilmi aan kaga suganahay dacwada ay xaala kownii calaa cilmin mima adcu nnaasa ilayh waa anoo cilmi iyo caddaan kaga sugan waxaan dadka ugu baaqayo oo macruufka aan dadka amrayo macruufnimadiisa aan cilmi u leeyahay munkarkaan dadka u diidayana munkarnimadiisa aan cilmi u leeyahay ilaa cilmiga shariicada ayaa lagu gartaa kanna waa macruuf kanna waa munkar ee caqliga laguma garto ana aniga ayaa ugu baaqaya ilaahay xaggiisa dadka iyo waman itabacanii cidda i raacday wa subxaana allah ilaahay baa ceeblaawo ah oo xumaan oo dhan ka hufan wamaa ana aniguna ma ahaanin min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale ku lamaaneeya ka mid ma ihee beri baan ka ahay allah waxaa uhi wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa nebi moxamedow ilaa rijaalan rag mooye wax kale maanaan dirin raggaasoo nuuxi aanu waxyoonana ilayhim iyaga raggaasoo min ahli lquraa magaalooyinka waaweyn ehelkooda ka mid ah afalam yasiiruu haddaba kuwan gaaladii miyaanay socon fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda miyaanay soconin oo fayanduruu dabeed aanay arag kayfa kaana siduu ahaaday caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodu min qablihim iyaga ka horreeyey waladaaru laakhira aakhira daarteedu khayrun iyadaa u khayr badan liladiina kuwa itaqow alla ka baqay ee afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo wax kala garanayn xataa ida stayasa arusulu rusushii markay quusatay ee ummadahoogii inay rumeeyaan ay ka quusteen oo wadannuu ay yaqiinsadeen rusushu annahum iyaga qad kudibuu in la beeniyey ama xataa ida stayasa arusulu rusushii markay quusteen oo wadannuu ummadihii loo dirayna ay u maleeyeen annahum rusushii qad kudibuu in loo been sheegay oo wacdigii iyo ballantii loo qaaday ee ahayd rususha in loo gargaaro cadowgoodana la halaago in lagu been sheegay oo arrintaa lagu beeniyey oon loo yacni buuxin ballantaa ay moodeen oo macnaha markii dee halaagiina u raagay rusushiina hore loogu gargaari waayey ayaa waxay moodeen wixii rusushaba loogu yaboohay inaanu runba ahayn waa dadkiibaa sidaa mooday xaaladdaasi markay dhacday oo wadannuu ay u maleeyeen ummadihii annahum rususha qad kudibuu in loogu been sheegay wixii loogu ballanqaado in loo oofin sidaa markay moodeen ayaa jaa'ahum waxa u yimid rusushii iyo intii rumaysayba nasrunaa guushayadii iyo gargaarkayagiibaa u yimid oo fanujiya dabeed waa la badbaadiyey man nashaa ciddaanu doonno waa la badbaadiyey oo rusushii iyo intii rumaysay ah walaa yuraddu lagana celin maayo ba'sunaa cadaabkayaga can ilqowmi almujrimiina qolada mujrimiinta ah cadaabkayaga laga celin maayo laqad kaana waxaa ahaaday fii qasasihim ambiyada iyo rususha qisooyinkooda dhexdooda waxaa ku sugnaaday cibratun cibro lagu waantoobo wax lagu qaataa ku sugnaatay liulil albaabi dadka caqliga fayowle ayaana cibradu ugu sugnaato wax ku qaadanaya kuwa kale waxba ku qaadan maayaan allah waxau ihi maa kaana ma ahaanin huwa qur'aanku xadiisan war yuftaraa la been abuuranayo walaakin ha yeeshee kaana waxau ahaaday huwa qur'aanku tasdiiqa aladii kii mid rumaynaya bayna yadayhi isaga ka horreeyey kutubihii ka horreeyey mid rumaynaya ayuu ahaaday iyo wa tafsiila kulli shay iyo shay walba kala saaridiisa iyo caddayntiisuu ahaaday mid wax walba caddaynaya tibyaanan likulli shay wa hudan iyo hanuun buu ahaaday iyo wa raxmatan naxariis liqowmin qolo ayaanuu ahaaday kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online